wallahi sanadkan waxaa matalayay duniya oo soomaali ahaa asalkoodii laakiin jintiyada kala kala sitay waa toddoba dal bay haayeen sida jabuuti kenya ethoobia netherland denmark iyo sweden waan gartay marka adigu soomaaliyaad matelaysa ha anigu soomaaliya matalaya tartanka ma ka qayb gashay ha waa ka qayb galay waa waan galay tartanka goormaad gashay waxaan galay habeenkii salaasadii soo daraysay haatan waxaa soo baxaya warar sheegaya in dalka istaga imaaraadka carabta lagaa soo saaray oo haatan hargeysaad bay igala hadlay say u dhacday arrintaasi walaalo waxay u dhacday qadiyadani xalayta hore mar ay marisa saacadu abaa koob iyo tobankii habeenimo ayaa waxaa isoo wacay maamulaha tartanka ama jaaisada wuxuuna iisoo diray mid kamida shaqaalihiisa kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadanka ka bixi doono muddada soo socota haddana tiirkii uu go-an yahay toban dab wax ku dhowna aan erbod ku gaari doono wax sababa iyo wax magaranaysaayay arrinatoona imay sheegin may dareensiiyey ma weydiisay adigu sababta keentay in deg deg lagu saarayo ha waan weydiiyey waxaan ku war kulleyba de anuu hargeysa aan ku noqonayo shan maalin bay harsanayd qorshaha aan ku baxayo muxuu yahay iyo sababta maxaa kalifay marka waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaabsanayo le xukuumaddu arrinka ku socdaa in sidii uu qadarigu u baxay anaanu bixi doono waayo waxaa jirtay dhacdo iga horreysay oo maadaama cilaaqada qadar la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutasaabiq ahaaye reer gabar in isagana la celiyey marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyay mise isagoon gelin isagoo weliba imtixaanku laba u qaybsamaayo midina waa hudheelka midina waxaa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meel laydhaha guriga ganacsiga gurfa tijaara sinaca dubay meeshaasu habeennimadkii ku qornaa duhurnimadkii imtixaanka u soo maray habeennimadkii u harsanaa habeennimadkiina tifia kasoo muuqda waa la diiday diyaaradda hore laga saaray adiga maxaad umalaynaysaa in lagu soo saaray arrintaas eed baa lagu soo saaray waayo dee imtixaankii kuma dhicin imtixaanka natiijo oo magaranaysaay waxay sugay saddexa kaalmooda ugu horreeyaan soo baxo marka goormaa natiijada lagu dhawaaqaya waxaa lagu dhawaaqaya habeenka jimcada marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay xagee baad warka kasoo xigatay imtixaanka waan dhageystay oo maalin walba arday waa dhegeysanayay waana la qiiminay arday isqiimeynasay dee runtii natiijada qur-aankuna waa iska cadda hoose maadooyin kale maaha la qarsanay oo xagga qofa buu ka akriyaiyo muuqda marka runtii anigu wax la taaban karaa ka keena tartanka waana aaminsanaa inaan saddexda ugu horreya kamid noqonayo aaminsanaantaada ka sokow haatanba miyaa natiijadii lasoo saarayn oo haddii aad ka mid noqotid saddexda kaalmood miyaan lagugu soo darayn lama soo saarayo cabsi waxaa ka jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa lamana soo saarayo natiijada waxaa lagu daray dadka ma garanaysay natiijada lagu yeedhi maayo meesha yaa kuu sheegay warkaa dambe lagama yeedhinayo meesha waayo garsoorka lama ogada garsoorka inaan kasoo baxay ma oga xataa garsoorka xakankii hayay meesha kadib markii aan markii dambe la xiriirnay oo weydiinay garsoorka waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma warhaya xataa qadida lagalama tashan ilaa hadda intaad airboortka joogtoo kale markii airboortka lagu geeyey oo kale ma la hadashay cid safaaradda soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay wallahi markii hore aan galayna maan arag wax safaarada ka socda markaan kasoo baxayna maan arag marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca soomaaliya marka hore sidee baad adigu meesha ku tagtay walaal waxaa jirtaa guddi waxaa jirtaa ay u magacaabeen iyagu golahan xukuumadan dibay ay u saareen oo soomaaliya oo imaamyada masaajida oo meel walba ka kooban hargeysa muqdisho meel walba ka kooban marka iyaga imtixaan qabta imtixaankaas skbiga lagu galaa imtixaan skbiga lagaga qaado weeyaan muddo saddex bilood u socdaa ku dhawaad marka lasoo kala reebo ragga ninkuu meesha u hela unbaa soo baxaa kadib safaaradii ka horseexiyeen iyadaana safaaradii dhiibatayna soo soo saaraan ardayda iyo ciddan kaa agdhowi cidna ma kuu sheegtay in cilaaqaadkan siyaasiga ah ee tusaale ahaan u dhexeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas makugu soo duulay intii tartanku socdo kale walaal iigu soo duulo inaan bixi doono xataa saasaantood waan ka dareemay markaan arkay qanaadyada oo magaranaysa sheegaya in soomaaliya lagu karin laayahay inay magaranaysa cilaaqada kabar jirto waa dareemi karaya kulleyba in ay dhib ugu keeni karto